kulankan ayaa ahaa mid loogu duceynayay allaha u naxariistay gudoomiyihii guud ee jaamacadda zamzam brofesor axmed muumin warafa oo dhowaan ku geeriyooday magaalada muqdisho waxaana kulankan soo qabanqaabiyey maamulka jaamacadda zamzam cilmiga iyo teknolojiyadda farcida jowhar iyadoo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ay ka mid yihiin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle wasaaradda waxbarashada hirshabeelle maamulada jaamacadaha iyo kuwa dugsida waxbarasho ee magaalada jowhar axmed cabdi maxamuud iyo cabdulaahi maxamed nuur oo kale ah maamulayaasha dugsida horseed iyo sheekh xasan barsane ayaa tacsiyoy tiiraanyo u diray ehladii iyo bahdii waxbarashada uu ka baxay marxuum axmed muumin warfaa
rofesor warfaa marka hore waxaan leenahay rofesoorka naxariis jan allaha siiyo inta uu ka tegayna qaraabada ehelka caruurta inta uu ka tegayna waxaan leenahay samar iimaan allah ka siiyo asagana haddii ilaahay raalli ka noqdo janatulfirdows allah geeyo waxaan mahadgaar u celinayaa maamulka iyo macalimiinta jaamacadda zamzam ee gobolka shabeellaha dhexe sida wanaagsan ay u soo abaabuleen ayagana waa ugu tacsiyeynaynaa waxaan usii tacsiyeynaynaa soomaali oo dhan ayuu ka baxay sida hadda maamulaha jaamacadda samsam oo noogu sheegay warbixinta dheer ee uu noo soo gudbiyey ee uu kaga qisoonayey waxqabadkiisii annagana waxaan leenahay kuwii ka faa'iidaystay allah naga dhigo dhammaanteenna waxaan leenahay dembigeen iyo dembi waalid allah dhaafo u nimid waxaa waaye war badan ma aha inaan u ducayno inuu ilaahay muxuu ahaa janno siiyo jannatul abraar geeyo rofesoorka waxaad dhammaantiin looga socotiin ninka hadda axmed muumin warfaa yani waa nin mutaqasis cilmiga beerahu ah waxaad ogaataan soomaaliya inuu ka baxay nin khabiir ah oo caalim ah oo muxuu ahaa matelkiisoo kale aan la heli doonin dhinaca kale maamulaha jaamacadda zamzam cilmiga iyo teknolojiyadda farcida jowhar mudane maxamed axmed maxamuud ayaa ku dheeraaday taariikhda uu lahaa marxuum axmed muumin warfaa
barsoorka alla unaxariistay wuxuu geeriyooday afarlaatankii maarso da barsoorka wuxuu ahaa caalim soomaaliyeed guud ahaan markii loo fiiriyo soomaaliya barsoorka taariikhdiisa markaan dib u fiirino barsoorka wuxuu ku dhashay magaalada buluberde gobolka hiiraan barofesoorka meeshaasuu qur-aanku soo bartay iyo nolosha asaasiga kadib barofesoorka dugsidiisii hoose ee dhexe wuxuu ka dhammaystay degmada jannaale wuxuu u soo gudbay oo wax ka bartay dugsigiisii sare iskuulkii farsamada ee xamar intaas kadib barofesoorka wuxuu ka mid ahaa ardaydii ugu horraysay beeraha ee loo qaatay jaamacadda ummadda ay qaadatay isla markiiba jaamacaddii ummaddii uu dhammeeyey wuxuu noqday dadkii ugu horreeyey haddana isla jaamacadda ummadda ee loo qaatay darajada labaad ee masarka allah u naxariistay brofesor axmed muumin rufaa waxbarashadiisa intaas kuma sii ekeen wuxuu ka diyaariyey cilmiga masarka maadada loo yaqaano botoniga gaar ahaan jaamacadda loo yaqaano cameruuna oo ku taalla waddanka talyaaniga barofesoorka wuxuu kaloo diyaariyey cilmiga b h d-ga wuxuuna ka diyaariyey jaamacad absaala la yihaaho ku taallo ee swiden
agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee maamulka hirshabeelle amiin mukhtaar cabdule ayaa sheegay in marxuum axmed warafaa uu ka tegay bahda waxbarashada isla markaana la xusi doono ina lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ina lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun runtii waxaan dareemaynaa murugo xanuun iyadoo geeridu xaq tahay qof walba ay dhimanayso haddana waxaa naga baxay tiir muhiim ah waxbarashadaa muhiim u ah waxaan uga tacsidaynaynaa ehelkii iyo qaraabadii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan bahda waxbarashada soomaaliyeed ugu dambeyn xildhibaan maxamuud siyaad barqadle oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka hirshabeelle ayaa u mahad celiyey maamulka jaamacadda zamzam farceeda jowhar kulankan ay soo qabanqaabiyeen ee loogu duceynayo allaha u naxariistay brofesor axmed moomin warafa
marti sharaftan iyo sharafta badan oo martiqaadka ay sameeyeen oo sadaqada ah tacsi iyo duca isugu jirta ayaan waxaan jecel lahay inay idhaaha marka horeeto mahad allay u sugtanaatay waa mahadsan tihiin mahad celin kadib sida hore loo sheegay brofesoorku wuxuu ku takhasusay samaanadan dambe uu waday factirsiimada geedaha geed walba bahduu raacsan yahay bahbah uu kala qaadqaadi jiray aqoonsuru u yeeshay afar iyo labaatankii bishii maarso ayuu ku geeriyooday magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya allaha u naxariistay brofesor axmed moomin warfa waxa uu ka mid ahaa saynisyahanada farakutiriska ahaa ee ku xeldheera cilmiga beeraha qaybaheeda kala duwan